wax badan ayuu ka bedelayaa waxyaaba badan tasiilaad bayan ayuu siinayaa shay adiga aad meel dheer ka dalban laheed ama ay dhibaato ay kaa soo gaari laheed keensashadiis ayaa waxaa laga yaabaa inaad si easy ah aad ula xiriirtid waxaa kaloo sii fududaynaya waxaa laga yaabaa inaad buugaad u baahatay dhallinyaradoo kale ardayda jaamacadaha dhigto waxaa u baahatay software oo baahatay waxa keliya ay kaaga xiran tahay waa inaad leedahay waxa la yidhaahdo credit car aad lacagtaada lagaaga jaaj garayn karo lagaa goosan karo oo keliya taasi waxay sahashay in ama fahamka maanta soo kordhaya u yahay in la isticmaalo adeega electronic commerciga lagu ganacsado soomaaliyana labadan sano iyo saddexda sano ugu dambeysana waxaan dhihi karaa markaad fiiriso soomaaliya iyo adeega ganacsiga la khariira qalabka electronicu sidee buu saameyn u leeyahay gaar ahaan muqdisho qalab ma aha waxaan ka hadlayno waa electronic ha yani waxay weeyaan in adigoo onlineka ku jira aad wax dalban kartid hadda tusaale qofka china oo kale waxaa laga yaabaa inuu businesskii uu u baahan yahay shay waxaa leedahay qofkii sawiradii aan kuu soo dirayaa alaabtan iisoo shibintigrey okay tusaale waxaa laga yaabaa in shay saaran yahoo kale websiteyada hadda ugu caansan waxaa kamid ah amazona kamid ah waxaa kamid ah alibaba kamid ah waxaad fiirin kartaa maanta shaygan muxuu joogaa tusaale waxaa leedahay mobilkan noociisa ah qiimaha uu joogo waad ogaan kartaa adoo gurigaaga jooga oo qofna aanan weydin ayaad ogaanaysa waxaa leedahay mobilkan wuxuu ka joogaa suuqa qiimahaas waxaad ogaanaysaa labtobyadii kombyuutaradii xataa maanta waxaa la fiiriyaa latestii dharkii ugu dambeeye ayay fiiriyaan marka adigu maxaa diiradda saartay oo aad ka jeedisay halkan anigu waxaan saaray diiradda waxay ahayd sida maanta electronic commerciga isticmaalkiisa uu waddankeenna ugu fidayo tusaale waxaan dhahay afar labaatanka saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commercy ah hadday ahaan lahayd waxa ugu yar maanta waxaa ka mid ah haddii adoo gurigaaga jooga haddii daata ay kaa go'do mobilka internetka a isticmaalaysay internetkaad ka gadataa online application aad soo degsatay ayaad ka gadataa soo maaha okay cidnama wacdid taas waxay kuu fududaysay in qof lix saaxibiinama telefonkaa goo qof inaa wacdo dhiilad iigu soo shub in aad ka gadato abkii la sameeyey oo electronic commerciga ahaa adeegan dhallinyaradu siday uga faa'idaystaan adeegan dhallinyaradu inta ugu badana hadda waa shaqo abuur hal abuur fiican waayo dhallinyarada samaysayna barnaamijyadaasna aad ay u badan yihin waxaa ka mid ah qolo la yidhaahdo kafiya electronic kafiya technology k t c waxay sameeyaan barnaamijyadan ay sameeyaan waxay sameeyaan systemyaday abuuraan websiteyada ay dhisaan garayaan waxay dadka baraan sida xataa loo isticmaali lahaa maanta waxaan dhihi karaa soomaaliya way sii horumaraysaa marka loo fiiriya dhanka electronic commerciga adeega sadiiq artan adigu maxaa ku soo bandhigtay kulanka laysku yimid ee looga hadlayay technolojiyadda wuxuu ahaa qodobka aniga ama aan la soo shartay aan la imaaday dibaartimentiyada kala duwan ee jaamacadda qaybaha kala duwan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxay u sangaraysan yihiin qaab vilan gruub gruubay u xiran yihiin oo muxuu ahaa faculty walba ama department walba gooni ayay tahay departmentkii kaleeto data sharing lama samayn karto ilaa iyo internet ay isticmaasho so marka connectionka jaamacadda asigoo qaab vilana u samaysan in iyagoo gruub gruub kale ah oo kuliyad kuliyad la kala yahay haddana inay data sharing samayn karaan ilan hal institution oo wada shaqeeyaan ha inay wax wada wadaagi karaan kuliyadaha kala duwan iyo dhiniska kala duwan ee kuliyadaha inay data sharing samayn karaan saasuu ku saabsanaa barnaamijka marka sidee kugu suura gashay internet la-aan inaad suura geliso
waxaa u baahan tahay internet markaa internetka isticmaalaysid daataa saarataa xog daataada dada hayso maaha so marka adiga waxaa u baahan tahay oo keliya qalab inaa haysatid qalabkaas markaa haysatid wuxuu kaa saacidaa connection adiga aa maamuli kartid adiga aa leedahay inaa meesha ka dhex abuuratid saasaan iga saaciday qalabkii maadaama aa haysano fasilitiga jaacada inoo ogolaatay inaan isticmaali karno saasaa inoo suurtageliyey
marka maxay kugu qaadatay arday bartaata culumtan i t da marka maxay kugu qaadatay waqti walahi horta aniga ardayda markay barato computer science markii la barto way filiidu badan tahay qof multimedia uu jecel yahay qof wuxuu jecel yahay muxuu ahaa networkinka qof bargraamarka aniga habigeyga wuxuu ahaa networkinka farsamada gacanta mar walba inaan si fiican u sameeyo saasoo jeclaa marka waxayna igu dhiirigelisay maantay meeshaan taaganahay ama barnaamijkaanna soo ikhtiraco warjina intaan inka badan insha allah wadankeena inaa u ikhtiraci doono maadaama looga baahan yahay hadda markii anaga waxaana dad saboola wadankeena si markaa u fiirisid wasaaradaha waxaa laga isticmaalaa hal qolaa labaatan birinter laga isticmaalaa soo kosti badanaa galaayo meeshaas waxaa ka maqan connectionkii soo network marka oo jiro waxaa keliya loo baahana hal birinter ama laba birinter labaatan combyuter labadaas birinter aa ku filan qof walba datadiisu dad sheeni soo sameyna meesha ku brintir garaysan karaa marka soo wareejina- qalabkii badnaayo xafiiska buuqinayay maba loo baahno brintirada badnaa looma baahanayo waan gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labada xarumooda jaamacaddu ku leedahay laba degmo kala duwan suuragal ma tan isticmaalaan hal birtin waxay ku qurux badan tahay markaas daatada markii loo bahdo waxay naqanaya in transportation lasoo galo Mhm.
so waxaa roon marka xarun walbo markii qolka qolka waxaa laga yaabaa saddex qof afar qof in lagu fadhiyo afar computer ee taalo Mhm.
afartaas qof oo kaleeto in ha loo s- in loo sameeyo hal brintir Mhm.
ee wax ku daabaca karaan kostiga uraana- u yaraana jaamacadda meesha afar brintir ka sameyn lahayd Mhm.
xaggoo kaleetana sidoo kale afarta qof oo qol fadhiso in hal brintir loo sameeyo halkaas brintir ay wada wadaagi karaan saasay ka saaciday laakiin markii aan dhaano hal brintiraa labada kambas u samaynayna jaamacadda kosti kale oo dambana galaayo waan gartay ustaad dhar ma baqaantay tay waan gartay Eh, aalad walba horumar walba oo la sameeyahay caqabadaa jira daban ama culaysyo ama eh, challenge soo wajahay waad ka sheekaysa horumarkeedii waxaad tiri saqda habeenkii baa la adeeganaya laakiin ma jiraan caqabado waaweyn oo qofku wajahayo Een, waa sax Een, wax walba oo faa'iido le waxay leeyihiin faa'iido ray leeyihiin Een, waad mahadsan tahay een, cabdiqaadir Een, wuu leeyahay caqabado kusoo wajahaya Een, ugu horeyn haddaan ugu horeyn waxaa ka mid ah securityga Een, waxaa laga yaabaa een, maanta waxaa jira websiteyo dadka een, u samaystaan dadka inay ay ku dhacaan oo kale Een, waxaa jira alaabo feeg ah in lagaa gedi karo Een, waxaas oo dhan waxay isku imaanayaan een, securityga meesha aad lacagtaada ku diraysid xataa mararka qaar ama cidda aad la macaamilaysid inaadan aqoonin inaadan aqoonin way jirtaa Een, sidoo kale waxaa jira wax la yidhahda guarantee waxaa laga yaabaa shay aad dalbatay alaabta aad dalbatay Een, waxaa laga yaabaa kalarka adi aad adarkaysa ma ahani oo webka saarnaa in lagu keeno mid ka duwan ama shayga adi aad filaysay wax ka duwan in lagu keeno ayadana waxaa la yidhahda guarantee waxaa kaloo jira wax la yidhahdo een, social een, relationship oo waxay tahay een, meesha ani adiga aan ka macaamili lahayn markaan isku imaano in cidda ani aan la macaamilayo aanan garan karin ba ayada nafirkeeda xataa meesha waxaa dhacaysa eh, relationshipki ama xiriirka is- dadka aad la macaamili laheyd inay meesha ay ka baxdo oo qofka kula macaamilayo iyo cidda aad la macaamilayso midnaba aynan isgaranaynin marka way jirtaa caqabadaha jira kuwaas ayaa ka mid ah ustaadi waan gartay sadiq xaggaaga kusoo gebagabeynayaa dhalinyaradu intee bay xiiseynayaan networkinka walaahi hadda waxaa dareemaya ama markii jaamacadaha dhalinyaro badan waxaa arkaya muxuu ahaa dhalinyaro badan oo fildiga netwoga hadda ku dhiiranayo fildiga netwoga waa inaa gacantaada adiga ka shaqaysid muxuu ahaa farsamada gacantoo kale oo lamid yahay waana taa- waana jeclahay ardo badan oo garabkeyga ah, ardo badan oo fildigan kusoo biirtay inaa arko inkastoo dadka soomaalideena awooda badana dhanka netwoga oo jeclaan lahaa dhanka kalena inaa xoog saarno maadaama ay muhiimad u leedahay wadankeena